wasaaradda deegaanka iyo isbedelka cimilada xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa wado ololo looga hortegayo isticmaalka bacaha oo saameyn ku yeelatay bulshada wasiirka wasaaradda deegaanka iyo isbedelka cimilada marwaqadiijo maxamed ayaa kormeer ku sameysay goobaha ay ka socdaan wacyigelinta badbaadinta deegaanka ee ku yaala isguusyada magaalada muqdisho wasiiradda oo la hadashay qaar ka mid ah bulshada ayaa sheegtay in khatar badan ay ka dhalan karto isticmaalka bacaha loona baahan yahay in laga badbaadiyo caafimaadka bulshada iyo deegaanka maanta halkan waxaa u joognaa waxay tahay wacyigelinta arrimaha bacda sidaa ogtihiin bacda sharciga ka soo baxay dastuurkiina ah oo raaceyno arrimaha dhibaatada ka taagan deegaanka dhibaatada ku haayo bacda dalkeenna marka dhammaan ka wasaarad ahaan iyo saraakiishii wasiirka xogeynkii wasiir dowlaha isku raacnay inaa sameyno wacyigelinta ee taasay muhiim noo tahay inaa wacyigelinta dadka shacabka soomaaliyeed la gaarsiiyo dhibaataday ku tahay bacda iyo dhibaatada u gaarsiinaysa ummadda soomaaliyeed inaa badbaadino deegaankeena marka maanta halkan waxaa ku sugannahay shingaani degmada iyo meelo badan oo jirto aanna rabno inaan booqanno dalka dalka dhexdeeda caasimada muqdisho aanna rabno inaan ku wacagelino oo saddex biri soconaya insha allah aana rabno fariimahaas ummadda soomaaliyeed inaan gaarsiino aana halkan ka sii wadayno marka aad iyo aada umahadsantihiin waxaan leeyahay ummadda soomaaliyeed badbaadiya gebi ahaan isticmaalka bacaha ayaa la sheegay in ay ku eg tahay soddonka seteembar ee sanada labaatan afar iyo labaatan